ka dib markii la soo sheegay laba boqol sodon iyo sideed dhimasho sabab la xiriira dhibaatooyinka covid nineteen gobolka Iowa lama diiwaangelin dhimasho cusub labaatan iyo afartii saac gudahood waxaa jiray kun sagaal boqol kiiso cusub maadaama faafitaanka fayrasku ku sii yaraanaya gobolka waxaa jiray lixdan iyo laba kiiso cusub oo dhacday degmada woodbury iyo sagaal ka tirsan degmada dakota gobolka ayaa ku sawirmay todoba boqol iyo hal qof isbitaalada jimcihii iyo sagaashan iyo lix bukaan ah oo qaba covid nineteen oo loo dhigay labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay labada lambarba way ka soo hoseeyeen kaliya cusbihii kore deegaanka waxaa jira lixdan bukaan oo ku oo ku kaalayaan labada isbitaal ee nogales daktar sare oo ka tirsan waxda gurmadka ee unity point st luke's ayaa sheegay in dadweynuhu u baahan yihiin inay laba jibaaran raacitaanka shuruudaha amniga si loo yareeyo faafitaanka cudurka degmada iskuulka bulshada ee magaalada seoul waxay soo saartay warbixin todobad toddobaadle ah oo ku saabsan kiisaska covid nineteen waxayna markii ugu horeeyay horeysay sida kale liis garaysay ardayda iyo shaqaalaha karantida toddobaadkii lasoo dhaafay warbixintu waxay muujisay afar arday iyo lix shaqaale ah oo lagu helay fayraska hal fasal oo fasalo badan ah ayaa ku yaal waqooyiga dhexe ayaa la galiyay barashada wax waxqabadka degdeg ah habeenimada isniinta gudiga iskuulada bulshada ee magaalada seoul waxay u codeeyeen in degmadu ku dalbato inay sii dayso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maqnaanshaha xubnaha gudiga qaarkood waxay ku walacsan yihiin inay degmadu ay ka warbixinaysay sameyntu covid nineteen ee dugsiyada warbixinta ayaa muujisay shalay inay jiraan wadar ahaan soddon iyo hal arday oo covid positive ah oo in ka badan shan boqol karantiil ah taasi waa saddex saddex boqolkiiba ardayda waxay jiray inay ka badan afar boqol arday sababo kale awgood waxaa jiray toban iyo lix shaqaale wanaagsan oo lasoo sheegay shalay iyadoo keliyay karantiil la hayo toddoba keliya magaalada sicily ayaa ku dhawaaqday buurta toddoba cone park iyo barafka ayaa furmi doona arbacadii soo socoto labaatan iyo saddexka disembar waxaa jiri doona awood xadidan sabab la xiriira cudurka faafa ee covid nineteen sida darteed waxay kula talinayeen dadka inay tiqiidada horey usii iibsadaan si la xadido qadadka barakiinka maskarada ayaa loo baahan yihiin ayaa loo baahan yahay mar walba gudaha iyo dibaddaba waxaa jiray dhowr ka reebab